raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinbaa meel kastoo idin joogtaan kuna soo dhowaada warka aruurnimo ee redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya qodobada wararka saakaan idiin haynana waxaa ka mid a maleeshiyaadka al-shabaab oo isaga cararay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud waxaana maanta la arkaya diyaarado dagaala oo dul haadaya qaybo ka mid ah gobolkaasi ciidamada amniga oo gacanta ku dhigay dhagarqabe ka tirsan maleeshiyaadka argixisada ee al-shabaab oo qaraxyo maleegayey qaar ka mid ah ciidamada qalabka sida iyo maxaabiis ku jirta xabsiga dhexe ee xamar oo loo furay tababar mudanayaasha aqalka sare ee baarlamanka ayaa maanta lagu wadaa inay ka doodaan hindisa sharciyeedka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuq maasuqa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo nuqul ka mid ah ka guddoomay danjiraha cusub ee dowladda turkiga u soo magacowday dalkeenna soomaaliya madaxda wasaaradda warfaafinta soomaaliya oo si kulul u cambaareeyey fal lagu dhaawacay shalay weriye ismaaciil macalin khaliif iyo waddamada isbahaysiga gaashaanbuurta nato ayaa ku eedeeyey ruushka in uu jebinayo oo uu ku tumanayo heshiiskii xakamaynta gantaalaha riddada dhexe
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasina waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii warkayaga ugu doorka roonaa haatanna u diyaar garooba isagii oo dhan wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo nuqul ka mid ah waraqadaha aqoonsiga ka guddoomay danjiraha cusub ee dowladda turkiga usoo magacowday dalkeenna soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga dalkeenna soomaaliya mudane danjire axmed ciise cawad ayaa ka guddoomay ayaa ku guddoomay xafiiskiisa wasaaradda naqul ka mid ah warqadda aqoonsiga danjiranimo mudane axmed yilmaz danjiraha idman ee jamhuuriyadda turkiga u qaabilsan jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane danjire axmed ciise cawad ayaa u rajeeyey danjiraha inuu ku guulaysto howsha loo igmaday hagaajiyana xidhiirka taariikhiga ah ee u dhexeeya labada dal ee walaalaha ah waxa uu carabaabay sida uu u tixgelinayo dadaalka ankara ee xoojinta xidhiirka labada geesoodka ah dhankiisa danjare mahmed yelmaz ayaa waxa uu carabka ku adkeeyey in uu ka shaqayn doono danaha labada dal iyo labada shacab ee walaalaha ah si loo xoojiyo xidhiirka soo jireenka ah ee u dhexeeya labada dal dalkeenna soomaaliya iyo dalka aynu walaalaha nahay ee turkiga howlo lagu xaqiijinayo howlo lagu xoojinayo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ka socda degmada buulo burde ee gobolka hiiraan iyadoo halkaasi uu shalay gaaray abaanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maxamed kaafi sheekh abuukar ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya iyadoo haatan uu socdo qorshe lagu xoojinayo howlgallada ka dhanka ah argagixisada al-shabaab ayaa abaanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya wuxuu gaaray degmada buulo burde ee gobolka hiiraan gudoomiyaha degmada buulo burde ee gobolka hiiraan cabdi daahir guure oo la hadlay rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa waxa uu sheegay abaanduulaha inuu halkaasi u tegay sidii loo sii xoojin lahaa dagaalka lagula jira argagixisada al-shabaab sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay inay kulan la qaadan doonaan abaanduulaha saraakiisha iyo sidoo kale maamulka degmada buula burde
si guudan maamul ahaan maamulka gobolka aan taliya abaanduulaha ula wadaagnay in amniga wax laga bedelo ka degma ahaana aniga asiga waa ka balansannahay inaan buula burdo kulan ku sameyno oon isku aragno marku taa shaqada dhamayso markaas waa howl guud oo dowladda dhexa iyo dowlad goboleedka madaxdeeda sarsarada madaxweyneyaasha iyo ka wada hadleen annaga waxaan sugaynaa keliya saacadaha howlgallada la bilaabayo inaan kaalinta leenahay aan ka qaadano qof walba mataqaanaa steerinka lama wada haye qayb ayuu gaariga ka raraa hadduu gaari socdo madaxaan u leenahay hawshaas guud oo deegaanka laakiin degmada gururta waddooyinkeeda in la furo iyo inay ciidamada joogaan waddooyinka ay howlgallo ka sameeyaan aniga iyo taliyaasha hoose oo madaxda ciidamada ayaa wadaagin laakiin abaanduuluhu shaqadii shaqo howleedkii soomaaliya oo ka waday xooga dalka iyo guruurta markeedira soo gaaray isla markaasna baahida adniyoo nahayso ama waddooyinka hadday tahay iyo hadday tahay ciidanka wax ka dhimanba waa kala waa kala hadli doonaa insha allah
ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa muddooyinkanba waxay sii kordhiyeen howlgallada ka dhanka argixisada al-shabaab iyadoo goobo badan oo al-shabaab ay kaga dhow malaystaan dalkana lagu beegsaday taasina ay cabsi ku abuurtay argixisada al-shabaab oo haatan laa meel ay ku gambadaan mahadsanid maxamed kaafi sheekh abuukar mudanayaasha aqalka sare ee baarlamanka ayaa maanta lagu wadaa inay ka doodaan hindisa sharciyeedka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuq maasuqa maxamed nuur shariifka ayaana warkan inoo faahfaahinaya mudanayaasha golaha aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta oo arbacaha bishan ay ku beegan tahay shanta bisha labaiyo tobnaad labada kun iyo sideedda waxa ay leeyihiin kulanka sagaalaad kalfadhigiisa afraad ee golaha aqalka sare waxauna ajenduhu yahay aqrinta saddexaad ee hindis sharciyeedka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuq maasuqa iyadoo dhismaha guddigaasi iyo qoraalkiisana ay soo gudbisay wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya iyadoo wasaaradduna ay soo marsiisay golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya haatan ayuu golo hor yaallaa waxauna maray akhrintiisa koowaad akhrintiisa labaad maantana waxaa laisugu imaanayaa akhrinta saddexaad iyadoo sida uu sheegay guddoomiyaha golaha aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdi xaanshe cabdulaahi in akhrinta saddexaad la marsiin doono islamarkaana cod loo qaadi doono
maanta waa kii labaad ee akhriska sharciga doodiisiina waa la galay marka talaadada waa akhriskii saddexaad iyo codayntii aada iyo aad baad u mahadsantihiin shirku waa inoo xiran yahay mahadsanidi
guddoomiyaha markuu arrintaasi ku dhawaaqay ayaa dib waxaa loo ballamay maalnimada talaadada iyadoo guddigii loo diray ee ahaa guddiga markaasi ay hogaaminaysay guddoomiyaha guddigaasi samsam daahir maxamuud ay sheegtay in ay soo diyaarinayaan islamarkaana fikradaha ay soo dhiibteen xubnaha golaha aqalka sare ay ku soo dari doonaan arbacadana layskugu soo laaban doono sharcigan ayaa maanta akhrintii saddexaad marka uu maro islamarkaana cod loo qaado marka la ansixiyo ayaa waxaa loo gudbin doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya si markaasi saxiixa qalinka ugu duugo sharcina uu noqdo
aad baad u mahadsantaha maxamed shariif wasiir wasiirka waa madaxda wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo si kulul u cambaariyey falkii lagu dhaawacay shalay weriye ismaaciil macalin khaliif mukhtaar cabdulaahi timcadde ayaa warkan inoo faahfaahinaya
wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka soomaaliya mudane daahir maxamuud geelle wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta mudane aadan isaaq ayaa si wada jira u cambaariyey falkii lagu dhaawacay weriye ismaaciil sheekh khaliifa oo dhaawac ka soo gaaray qarax loogu xiray gaarigiisa madaxda wasaaradda warfaafinta ayaa falkaasi ku tilmaamtay mid wuxuushnimo ah oo ujeeddada laga leeyahay ay tahay in indhaha shacabka lagu waxyeeleeyo waxaana weriye ismaaciil sheekh khaliifa oo hadda lagu dabiibay isbitaalka erdogan exdigfer alla ay uga baryeen in si dhaqso ah ilaa ay u bogsiiyo dhanka kale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duq magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow ayaa dhankiisa isna cambaariya dhaawaca soo gaaray weriye ismaaciil sheekh khaliifa isagoona eebba uga baryay in caafimaad deg deg ah ilaahay uu siiyo waxaana eebba uga baryayaa suxufi ismaaciil sheekh khaliifa inuu caafimaad deg dega alla uu siiyo waxaana cambaaraynayaa falka miinada loogu xidhay gaarigiisa aan u soo duceyno saaxiibkan qaali ah ismaaciil oo hadda warbaahinta kaalin firfircoon ka qaatay ayuu yidhi guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow qoraal uu soo dhiga bartiisa facebooka weriye ismaaciil sheekh khaliifa ayaa ka mid ahaa weriyaasha ugu firfircoon ee ka howlgala magaalada tin muqdisho isagoo horey usoo noqday agaasimaha idaacadda sta f m
wasiirka waxbarashada ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo magaalada qaahire ee dalka masar kulan kula yeeshay xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta isagoo kala hadlay horumarinta waxbarashada dalkeena soomaaliya cabdulqaadir cali axmed ayaa warkan sii faahfaahinaya wasiirka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane cabdulaahi goodax barre oo safar shaqo ku jooga dalka masar ayaa magaalada kaahira waxuu kulan kula qaatay xogayaha guud ee urarka jaamacadda carabta mudane axmed abulqayd labadaas mas-uul ayaa ka wada hadlay horumarinta waxbarashada dalka tababarada macalimiinta iyo sidii dib loogu dhisi lahaa dugsiyadii lagu baranaya afka carabiga ee ku burbura dagaalada sukeeye ee dalka ka dhacay wasiirka wasaaradda waxbarashada cabdulaahi goodax barre iyo xogayaha guud ee urarka jaamacadda carabta mudane axmed abulqayd ayaa sidoo kale waxay ka wada hadleen sida jaamacadda carabta ay door muhiima uga qaadan lahayd shirka looga hadlayo arrimaha waxbarashada soomaaliya kaasoo ka dhici doona dalka kuweyt waxaan magaalada kaahira ee dalka masar kulankooda qaatay xogayaha guud ee jaamacadda carabta waxaana ka wada hadalnay horumarinta waxbarashada tababarada macalimiinta iyo in dugsiyadii lagu baranaya afka carabiga dib loo soo nooleeyo waxaan sidoo kale ka wada hadalnay in jaamacadda carabta ay door muhiima ka qaadato shirka looga hadlayo arrimaha waxbarashada soomaaliya kaasoo ka dhici doona dalka kuweyt ayuu yidhi wasiirka wasaaradda waxbarashada ugu dambeyntii wasiire cabdulaahi goodax barre ayaa sheegay in wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dalka ay mar kasta dadaal ugu jirto sidii loo horumarin lahaa waxbarashada dalka
waxaa heer gabagaba ah maraya dadaallo lagu heshiisiinayo beelo walaalaha oo dhowaan ku dagaalamay deegaanka huurshe oo ka tirsan gobolka galgaduud maayide muxudiin dhiblaawe ayaa warkan inoo faahfaahinaysa waxaa meel gabagaba ah maraya dadaalada nabadeed ee lagu doonayo in lagu dhammeeyo colaad muddooyinkii dambe ka taagneed deegaanka huurshe oo hoostaga degmada xeraale ee gobolka galgaduud gudoomiyaha deegaanka huurshe bashiir daahir yuusuf oo la hadlay raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa sheegay in haatan laysku soo dhoweeyey dhinacyadii ku dagaalamay deegaankaasi
waxaa la soo dhameeyey dadku haddii dad dhinto waxaad og tahay xaquuqaad iyo mago iyo waxbaa dhex mara waxaasoo dhan waa la soo maray ma la bixiyo marka magihii iyo xuquuqaadkii laisku lahaa
waa waxna waa baxeen waxna waa la ballan qaaday adigu hadda taas wax hadaloo kama taagna waxaa wax ka taagan yihiin keli ah sidii gobolkan dadka jooga oo dhibaatada lugta ku lahaa degmada dadkaas degmooyinkay wada leeyihiin iyo deegaamaday wada degan yihiin sidii qaabkii dadkaa loola tacaamuli lahaa qodobkaa keliya war ka taagan yaha wala khasaaro fara badan oo dad boqol ku dhow baa ku dhintay dad fara badan waa ku waa ku dhaawacmay oo haddeertaan isbitaalladay weli qaarkood ku nool yihiin dagaalkaas idaacadaha wax badan baa laga sheegay waa dagaalkii xeraala ka dhacay waa dagaalkii dhuusamareeb ay ka soo qaadeen ururka centraal
deegaanka huurshe ayaa muddooyinkii dambeba waxaa ku sugnaa odayaal dhaqameedyo iyo waxgarad kuwaas oo dadaal badan ugu jiray in xal laga gaaro colaadda halkaasi ku dhex martay beelo walaalo ah oo ku dagaalamay deegaankaasi
munaasabad ay ku qalinjabiyeen arday soomaaliyeed oo dhammaysatay xifdinta qur-aanka kariimka ayaa lagu qabtay magaalada britoria ee dalka koonfur afrika cabdulaahi maxamed amiin ayaa warkan inooga soo diray dalka koonfur afrika
xafladan oo isugu jirtay mid lagu xereeyey sanad waxbarashadeedka dugsiga alfurqaan iyo qalinjabinta toban arday oo dugsiga ka dhammaystay qur-aanka kariimka ayaa waxaa lagu qabtay xarunta dugsiga oo ku taalla xaafadda lodium ee magaalada britoria caasimadda koonfur afrika waalidiinta ay carruurtoodu dhigtaan iskuulka martisharaf kala duwan oo isugu jira soomaali iyo sood afrikaan wafdi ka socday safaaradda soomaaliya ayaa xafladda ka qayb galay waxaana halkaasi ay ka jeediyeen hadallo dhiirigelin iyo bogaadin isugu jira aan boorinayaa ardayday waxbarashada meesha kusoo bandhigtay waxaan idin leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala iftiin ummadda usoo baxay haydinka dhigo indhaha ummaddana ilaahay haydinka yeela subxaana wa tacaala wax lagu farxana ilaahay aynaga kiintuso sidaa haddaba idinkiiga aragnay anoo ku hadlaaya afka waalidiinta waxaan leeyahay dadaalkeenna meeshii horey aan ka wadnay aanu laba jibaarno aanu sii badinno macallimiinta iyo
luqadoodii iyo dhaqankoodii iyo diintoodii in la baro culummadu waxay yidhaahdaan afka soomaaligu waa muslim yacnii waxaa laga wadaa way isku xiran yihiin qofku inuu islaamnimadiisa ilaashado iyo inuu luqadiisa yaqaanaa way isku xiran yihiin kulley annagu ree alfurqaan haddaan nahay insha allahu tacaala intii alla noo sahlo waa dadaalaynaa inaad nagala qayb qaadataan sidanaad noo karaamayseen noo sharafteen u soo xaadirteen nooga warhaysaan inaad mar walba aad u taagnaataan taasaan dhihi lahaa ardayda dhigata madarasada oo isugu jira gabdho iyo wiilal ayaa madasha xafladda ay ka socotay waxay ku soo bandhigeen durusta diiniga ah oo ay ka barteen dugsiga alfurqaan kuwa oo isugu jirta akhrinta iyo tafsiirka qur-aan kariimka axaadiista iyo siirada nebigeenna moxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير
alam yajidka miyuusan ka helin yatiiman adigoo agoon ah faawa miyuusan ku dumin hoojadaka miyuusan ku helin daalan adigoo lumsan faadaa miyuusan ku hanuuninin u qaybsanaha arrimaha diinta iyo qaafta safaaradda soomaaliya ee dalkani koonfur afrika sheekh awis xamsa ayaa bogaadiyey ardayda waalidiinta iyo macalimiinta dugsiga alfurqaan waxaana uu dugsiyada kale ee soomaalida ugu baaqay inay siin doonaan carruurta qur-aan kariimka ka dhammaystay shahaado ka socota wasaaradda arrimaha diinta iyo qaafta dowladda soomaaliya waxaan qiraya alfurqaan in ay kaalimada ugu horeeyo south africa ay galeen wasaarad ahaana waan qiraynaa maxaa yeelay meelo badan iyo madaaris badan iyo xaflado badan waan ka qayb galnay xafladaan sidaad usoo bandhigteen iyo carruurta sidaa ugu tarbiyayseen oo kale lama arkin aad baad ugu mahadsantihiin ugu dambeyntiina mas-uul ka socday safaaradda iyo maamulka iskuulka ayaa shahaadooyin iyo iyo hadiyado kale guddoonsiiyey carruurta dhammaystay qur-aanka kariimka waxaa sidoo kale shahaadooyin iyo hadiyado la guddoonsiiyey macalimiinta iskuulka alfurqaan cabdulaahi maxamuud amiin
halka warka ay idinkala socotaana dhegeystayaal waa rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waddamada isbahaysiga gaashaanbuurta neto ayaa ku eedeeyey dalka ruushka in uu jebinayo oo uu ku tumanayo heshiiskii xakamaynta gantaalaha riddada dhexe maraykanka ayaa ruushka u qabtay muddo kama dambays ah oo lixdan maalmood ah in ay dib ugu soo laabtaan u hoggaansamidda heshiiskii xakamaynta horumarinta gantaalaha riddada dhexe ee la saxiixay sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo siddeetankii maraykanka ayaa ku hanjabay in haddii aysan ruushka arrintaasi samaynin ay heshiiska ka bixi doonaan xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka mike bembo ayaa hadalkani ka sheegay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada gaashaanbuurta neto uga socda magaalada bruxelles waxaana muuqataa in ay jirto taageero guud oo loo muujinayo go-aanka maraykanka balse taxadarna uu ku jiro heshiiskan gantaalaha riddada dhexe ayaa udubdhexaad u ahaa xakamaynta xubka xilligii dagaalkii qabooba waxaa heshiiskani meesha looga saaray dhammaan madaafiicda goobta ee riddadoodu u dhexayso shan boqol ilaa iyo shan boqol shan kun iyo shan boqol oo kilomitir balse muddo iminka dhowr sano ah maraykanka ayaa ka walaacsan waxa ay ku tilmaameen dadaalka uu ruushka ugu jiro inuu heshiiskaasi uu burburiyo ruushka ayaa sida maraykanku sheegeen waxa ay daadgureeyeen gantaalo cusub taasi oo halis ku ah bartilmaameedyo yurub ku yaalla dowladda maraykanka ayaa iminka wakhti kama dambays ah u qabatay xukuumadda moscow in ay dib ugu soo laabtaan u hoggaansaminta heshiiska xakamaynta horumarinta gantaalaha riddada dhexe guud ahaana warkii caalamka oo aad kala socoteen redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya aroornimadan intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa tan iyo intaynu ku kulmi doonno warkan warka iyaga xiga waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo nooli kulanta iyo ammaano allah hase yeeshee ciddii uu sheego warkan ama aan ka bogan waxay dib uga daalacan kartaa bogga internetka aynu ku leenahay oo ciwaankiisu yahay radio muqdisho dot net